yeremiya cutubka afraad rabbiga wuxuu leeyahay dadka israa'iilow haddaad soo noqotaan waa inaad xaggayga u soo noqotaan oo haddaad karaahiyadiinna hortayda ka fogaysaanna inaba laydin dhaqdhaqaajin maayo oo haddaad si run iyo caddaalad iyo xaqnimo ah ugu dhaarataan rabbiga waa nool yahay dee markaas qurumuhu isagay ku ducaysan doonaan oo isagay ku faani doonaan rabbigu wuxuu dadka dalka yahuudda iyo reer yeruusalaam ku leeyahay dhulkiinna jeexan jabsada oo qodxaan dhexdood waxba ha ku beeranina raggiinna dalka yahuudda ah iyo kuwa yeruusalaam degganow rabbigiisu guda oo iska gooya buryada qalbigiinna si aayan caraaradaydu u soo bixin sida dab oo kale oo aayan u hudhin si aan innaba loo damin karin sharka falimihiinna aawadiis dalka yahuudda ah ka dhex sheega oo yeruusalaam ka dhex naadiya oo waxaad tidhahdaan war dalka dhexdiisa buunka ku dhufta oo aad u qayliya oo waxaad tidhahdaan isa soo urursada oo inakeena aynu magaalooyinka deerka leh galne calan u taaga xagga siyoon carara oo ha joogsanina waayo anigu waxaan xagga waqooyi ka keeni doonaa masiibo iyo haligaad weyn libax baa ka soo baxay jiiqdiisa qormo baabi'iyihiinna wuu soo kacay oo wuxuu meeshiisii uga soo baxay inuu dalkaaga cidlo ka dhigo oo magaalooyinkaagana waa la baabi'in doonaa oo qofna ma degganaan doono taas aawadeed dhar joonyad ah guntada oo baroorta oo qayliya waayo cadhadii rabbiga oo kululayd nagama noqon oo rabbigu wuxuu leeyahay waxaa maalintaas noqon doona in boqorka qalbigiisa iyo amiirada qalbigooduba ay qaribmaan oo wadaadaduna waa yaabi doonaan oo nebiyaduna way fajici doonaan markaasaan idhi sayidow rabbiyow sida xaqiiqada ah dadkan iyo yeruusalaamba aad iyo aad baad u khiyaanaysay waayo iyagoo seefi naftooda soo gaadhaysa ayaad ku tidhaahdaa nabad baad helaysaan oo wakhtigaas waxaan dadkan iyo yeruusalaamba lagu odhan doonaa dadkayga dabayl kulul ayaa uga imaan doonta xagga meelaha dhadhayr ee cidlada ku yaal mana ahaan doonto mid wax haadinaysa amase wax safaynaysa laakiinse waxay ahaan doontaa dabayl xoog badan oo amarkayga ku imaanaysa oo weliba xaatan anigu xukunkoodii waan ku hadli doonaa bal eega isagu wuxuu u imaan doonaa sida daruur oo kale oo gaarifadoodyadiisuna waxay ahaan doonaan sida dabayl cirwareen ah oo kale oo fardihiisuna xaataa gorgorrada way ka sii dheereeyaan annagaa hoognay waayo waannu baaba'nay yeruusalaamey qalbigaaga xumaanta ka mayr si aad u badbaado aawadeed ilaa goormay fikraddaada sharka ahu kugu sii dhex jirayaan waayo xagga daan cod baa ka yeeraya oo buraha efraayiimna beelaayo baa laga naadiya qurumaha uddiga oo yeruusalaam ogeysiiya in ilaalo ay dal fog ka imaanayaan oo ay magaalooyinkii dalka yahuuda ah ku qaylinayaan rabbigu wuxuu leeyahay sida kuwa beer dhowraya ayay hareeraheeda kaga kacsan yihiin maxaa yeelay iyadu way igu caasyowday jidkaaga iyo falimahaaga ayaa waxyaalahan ku keenay tanu waa balaayadaada wayna qaraar tahay oo waxay gaadhaysaa xataa ilaa qalbigaaga calooshay diyey calooshay diyey aniga qalbiga ee xanuunaya oo wadnaha ifig leh iskamana aamusi karo maxaa yeelay naftay diyey waxaad maqashay buunka dhawaaqiisii iyo qaylidii dagaalka belaayo baa belaayay kuu soo kordhacde ayaa lagu dhawaaqay waayo dhalkii oo dhan waa baaba'ay tendhooyinkaygii haddiba way baaba'een oo dahyadaydina daqiiqad qudha ayay dhammaadeen ilaa goormaan calanka arkayaa oo aan buunka dhawaaqiisa sii maqlaya waayo dadkaydii waa nacasyo oo aniga ima aa yaqaanin iyagu waa carruur caqli daran oo inaba waxgarasho ma leh inay xumaan sameeyaan way u caqli badan yihiin laakiinse inay samaan sameeyaan inaba aqoon uma leh bal eega dhulkan fiiriyey oo waxaan arkay inuusan qaab lahayn oo uu maran yahay oo haddana samooyinkan fiiriyey oo iyana inaba iftiin ma ay lahayn buurahan fiiriyey oo waxaan arkay inay gariirayeen oo kudhihii oo dhammuna way wada dhaqdhaqaaqayeen oo haddana wax baan fiiriyey oo ninna ma jirin oo haddii hawada oo dhammuna way wada carareen oo haddana wax baan fiiriyey oo waxaan arkay dhulkii midhaha badnaa oo abaaroobay oo magaalooyinkeedii oo dhammuna rabbiga hortiisa ayay ku dundunsanaayeen carradiisii kulele daraaddeed waayo rabbigu wuxuu leeyahay dalka oo dhammu wuu cidloobi doonaa laakiinse anigu kulligiis wada baabi'in maayo taas aawadeed dhulku wuu u barooran doonaa oo samooyinka sarena way u madoobaan doonaan maxaa yeelay waxaa aniga ku hadlay oo anigaa u qasdiyey oo innaba ka qoomamoon maayo kana soo noqon maayo marnaba magaalada oo dhammu waxay ka qixi doontaa kaylada fardoolayda iyo qaansolayda oo jiiqday ku carari doonaan dhagaxyada dushoodana way fuuli doonaan magaalo kastana waa laga tegi doonaa oo nin qudhuhuna ma degganaan doono oo markii lagu dhaco bal maxaad samayn doontaa inkastoo aad dhar gaduudan xiritid iyo inkastoo aad dahab isku sharaxdid iyo inkastoo aad indhakuul iska badisidba waxtar la'aan baad iisu qurxinaysaa waayo kuwii ku caashiqi jiray way ku wada quursadaan oo waxay doonayaan inay nafta kaa qaadaan waayo waxaan maqlay cod sidii naag foolanaysa iyo qoylo sidii mid ilmaheedii ugu horreeyey dhalaysa waana codkii magaalada siyoon oo taahaysa oo gacmaheeda kala fidisa oo waxay tidhaahdaa aniga haatan hoogay waayo naftaydii aad bay ugu daalan tahay gacan ku dhiglayaasha aawadood